soomaaliya ilaah baa u maqan ayaan leeyahay waxaan leenahay waxaad ogtihiin gobollada dhexe waa meeshii laga faray dagaalkii shabaab oo adduunku la yaaban yahay geedka markii la diirayo waa la birsan inuu yahay birxun inuu yaha la dilaa'iyaa haddii uu birxun yahay laantu haddiibay go'daa birsan hadduu yahana waa sii dilaacaa geedku marka al-shabaab inay birsan yihiin inay birxun yihiin dadkii faray waxay ahaayeen dadka gobollada dhexay ahaayeen waxaad ogtihiin soomaaliya waxaa isku xidha hungurigaa dheer oo laamiga ah meesha keliyaho hadda u fayooba waa boosaaso iyo beledweyne inta ka dhahayda dadkii u soo dadaalay intaas waxay mudan yihiin in lagu garab istaago laakiin hadda kahor garab istaag ma helin difaaca aanu naho shabaab dowladaha xagga naga xiga waa nooga mahad celiyeen hadday but leeyihiin hadday soomaali leeyihiin hadday kilinka shanaad yihiin dowladda etoobiya xataa in yaray geli lahayeen haddayse derbigaasu ku aadaneen